kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ka sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka waxaa lagu tiriyaa ama tirin jiray in ay yihiin ama ay ahaayeen laba wadan oo aan la kala dhex geli karin ugu yaraan sidaasi waxaa qabay reer galbeedka labadan dal oo awood dhaqaale cudud malatari ilaa heer boqortooyo awood buuxda wadamadooda ku haysata laba dal oo ay aada isugu dhow yihiin reer galbeedka hubka ugu badana ka iibsada maraykanka ayay ay yihiin laakiin sida ay sheegayaan khubarada aqoonta u leh siyaasadda iyo qaab dhismeedka labadaasi dal waxay tilmaamayaan inay xaaladdu aanay iminka sidaasi ahayn maxaa isbedelay halkee ayayse iska biyadiideen riyaad iyo abudhabi barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo riyaad iyo abudhabi way ku wada socdeen dagaalka yeman ilaa sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waxay kasoo horjeedeen iiraan iyo heshiiska nukliyeerka reer galbeedka waxaanay ku wada socdeen cunaaqabatayntii ay dalal carab ahi saareen qatar sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii maxay haddaba labadan dal ama hogaankoodu isku maandhaafeen halkee se ayay wax ka khaldameen su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal oo ah falanqeeyo degan magaalada london waa mahadsantaha cabdixaafid labada wadan sacuudiga iyo imaaraadka waxay lahaayeen xiriir qoto dheer oo soo jireen ah weliba siyaasadooda xagga arrimaha dibadda iyo kuwa gobolkaba isku meel bay ka taagnaayeen laakiin mar dambe ayaa waxay isbedeshay arrimihii oo ay waddada ku kala beereen dagaalkii yemen markaanu soo qaadanno dagaalkii yemen waxay ku kala qaybsameen sacuudig waxay taageerayeen dowladdii cabdirabbi haadi iyo qolyaha islaaxa nooradka degan halka iyagu imaaraadku ay taageerayeen dowladda dhaqdhaqaaqyada koonfurta sidoo kale taa waxay keentay marka in july kii ay kala baxaan ciidankooda ugu badnaa imaaraadka dagaalkii uu hogaaminayay sacuudiga ayagoo kasoo horjeeda islaamiyiinta waqooyiga iyo cabdirabbi mansuur haadi dowladdiisa sidoo kale waxay ku kala qaybsanaayeen heshiiskii carab israael normalization loo bixiyey kaana way ku kala qaybsanaayeen marka ismaandhaafkaas wuxuu keenay sanadkan markii suudan conflictigi uu ka dhacay dagaalkii suudan uu dhacay sidoo kale haddana mar kale ayay sii kala qaybsameen oo sacuudiga wuxuu taageero u hayaa cabdilfataax albarhami halka imaaraadkuna ay taageerayaan qolada la yidhahda r s f oo hogaamiye xamdaati maxamed deglo abudabi iyo riyaad inkasta oo ay ahaayeen saaxiibo dhow laakiin daaha gadaashiisa kala duwanaansho dhab ah iyo gunuunuc badan ayaa ka socday in muddo ah labada wadan waxa ay iminka si dadban mararka qaarkoodna aan qarsoonayn ugu tartamaan cidda noqonaysa hogaanka gacanka carabta iyo amaba awoodda wadamada carabta iyo guud ahaanba dunida muslimka iyaga oo taas ku muujinaya saameynta ay ku dhex leeyihiin jaamacadda carabta iyo siiqada siyaasadda caalamiga ah marka dhinac laga eega iyaga oo labadan dal ay aada isugu dhowaayeen haddana weligoodba waxaa ka dhexeeyay xafiiltan hoose markii uu maxamed bin salmaan noqday dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga waxay u muuqatay inuu sheekh maxamed bin sayid al nahyan uu barbaarinayay si uu ula qabsado siyaasadda adduunka maadaama oo ay labada dalba saameyn weyn ku leeyihiin dunida muslimka ismaandhaafkoodu saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa dunida islaamka waa kan mar kale ee maxamed siyaabo kala duwan ayay saameyn ugu yeelanayaa ismaandhaafka ka dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka ugu horeyn haddaan xagga gobolka eegno wuxuu saameyn taban ku yeelanayaa dagaalka suudan ee maaragtaa ka socda maadaama labada genaraal ay kala taageerayaan waxaa weeye arrintaas arrin waxay noqon doontaa aad u culus xal in loo helo intaasoo goor oo laisku dayey in heshiis iyo iyo iyo iyo iyo garwadeyn laga noqdo maraykanka iyo sacuudiga waa lagu guulaysan waaye sidoo kale waxay hore saameyn ugu yeelatay qadiyaddii yemen oo ay markii dambe ku dhammaatay sacuudiga iyo xuutiyiintii inay u kala dabqaadeen iiraan waxay hore saameyn ugu yeelatay ismaandhaafkooda sicirka saliidda caalamiga ah mar ay damacda sacuudigu inay ku daraan sicirka waxaa ka horyimid imaaraadka laakiin markii dambe waxaa lagu xaliyey in saliid badan lasoo saaro labadan dal waxa ay isku hayn jireen muran dhuleed oo soo jiitamayay tan iyo waagii imaaraadku xorriyadda qaatay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii laakiin sanadihii ugu dambeeyey culeysyada suuqa saliidda adduunka iyo isbeddelka muuqaalka juqraafiyadeed iyo howlgallada qaran ee ay leeyihiin ayaa sii kordhiyay xiisadda khilaafka u dhexeeya labada waddan ayaa saameyn weyn ku yeelan kara siyaasadda khaliijka iyo istaraatiijiyadda amniga maraykanka ee gobolka sida ay qabaan khubarada ka faallootaa siyaasadda labadan waddan iminkaba waxaa muuqata saameyn weyn oo ay ku yeesheen dalal islaam ah oo ay ka mid yihiin libiya iyo yeman intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo aniga iyo maxamedba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan